kuwa rajacadan gaara ka fogaaday dalkaaga u heelan iyaga dooro iyaga dooro danta guud kuwa kulan wacan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka doorasho waa toddobaadle hadaha oo kale aad maqashaan waxaana diiradda ku saarnaa doorashooyinka gudaha iyo kuwa dibadda iyo macluumaad ku saabsan doorashooyinka maantana waxaad ku maqli doontaan madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka wuxuu soo dhoweynayaa ansixinta sharciga doorashooyinka heer federaal iyo meelmarintiisa waa tallaabo taariikhi ah oo horey loogu qaaday soo celin guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ah oo soo dhoweeyey ansixinta sharciga doorashooyinka barnaamijka waxaa soo saaray halkaana kasoo jeedinaya cali cabdulaahi lowle waxaana farsameynaya yaasir yoome soo dhowaada dhegeystayaal hagaagaynu gudaha usii galno barnaamijka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ah ayaa soo dhoweeyey ansixinta sharciga doorashooyinka ee heer federaal iyo meelmarintiisa wuxuuna guddiga ku tilmaamay tallaabo taariikhi ah oo horey loo qaaday gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xaliimo ismaaciil ibraahim xaliim yarey oo shir jaraa'id warbaahinta u qabatay ayaa waxa ay labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ka dalbatay inay dedejiyaan meelmarinta dib u eegista sharciga xisbiyada si ay uga gudbaan xisbiyadu kuwa sax ah oo ku-meelgaarnimada ay uga baxaan si ay uga qayb galaan doorashada labada kun iyo labaatanka labada kun iyo kow iyo labaatanka la filayo inay dalka ka dhacdo xaliimo yarey ayaa waxa ay sheegtay in muhiim ay tahay in xisbiyada si kumeel gaarka isku diiwaangeliyey ay soo buuxiyaan shuruudaha looga baahan yahay si ay ugu gudbaan xisbiyo rasmi ah waxay ugu baaqday golaha isku dhafka ah ee u xilsaaran sugidda amniga doorashooyinka dalka inay diyaariyaan qorshayaashii ay ku howlgeli lahaayeen ee ku sugi lahaayeen amniga doorashada sidoo kale waxa ay shacabka soomaaliyeed ka dalbatay inay ka qayb qaataan xaqiijinta iyo hirgelinta howlahaasi muhiimka u ah doorashada la filayo inay dhowaan dalka ka qabsoonto xalimiray oo arrintaa ka hadlaysay ayaa waxa ay tiri madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka wuxuu soo dhoweynayaa ansixinta sharciga doorashooyinka heer federaal iyo meelmarintiisa waa tallaabo taariikhi ah oo horey loogu qaaday soo celinta xuquuqda doorashooyinka muwaadinka soomaaliyeed iyo geedisocodka hanaanka demuqraadiyadda konton sano kadib waxaa sidoo kale guddiga madaxa bannaan soo dhoweynayaa guddiga isku dhafka ee heer baarlamaan ee loo xil saaray soo saaridda qaraarada iyo habraacyada lagama maarmaanka u ah dhaqangelinta sharciga doorashooyinka oo ay ka mid yihiin kow asteynta degaan doorasho ee kuraasta baarlamaanka xuquuqda doorasho ee gobolka banaadir ilaalinta qoondada haweenka degaan doorasho xildhibaanada gobolada waqooyi gal waqooyi ee soomaaliya haddaba si guddigu uu u guto waajibaadkiisa qaran una ilaaliyo jadw jadwalka wakhtiyeysan ee howlaha doorashooyinka waxaan rajaynayaa in qaraaradan iyo habraacyadan ay soo baxaan ka hor wakhtiga shar sharciyan ay tahay in guddigu cayimo taariikhda maalinta ummadda soomaaliyeed ay doorashada u dareereyso sidoo kale guddigu wuxuu codsanayaa in golayaasha sharci dejinta ay dedejiyaan meelmarinta dib u egista sharciga xisbiyada oo hadda hor yaalla golaha shacabka si xisbiyadu ugu gudbaan xisbiyo rasmi ah oo sharciyad u leh in ay ka qayb galaan doorashooyinka na soo haaya ee laba kun iyo labaatanka labaatan iyo kooga guddigu wuxuu ugu baaqayaa sidoo kale xisbiyada siyaasadeed ee ku-meel gaarka ah in ay isu diyaariyaan sidii ay u buuxin lahaayeen shuruudaha ay ku noqon karaan xisbi rasmi ah ee ka qeybgeli kara doorashada guddigu wuxuu si mug leh uga codsanayaa golaha isku dhafka ee sugidda amniga doorashooyinka in ay diyaariyaan qorshayaasha muhimka u ah sugidda amniga goobaha diiwaangelinta iyo codbixinta doorashooyinka wuxuu guddigu u mahad celinayaa xukuumadda federaalka soomaaliyeed dowlad goboleed dowlad goboleedyada wada iyo dowlad goboleedyada wada shaqaynta iyo taageerada ay siiyeen howlaha muhimka u ah diyaargarowga farsamo ee doorasho laba kun iyo labaatan labaatan iyo kow sidoo kale guddigu wuxuu u mahad celinayaa qaramada midoobay howlgalka midooba afrika ee soomaaliya iyo saaxiibada soomaaliyeed ee taageerada la garab taagnaa dhismaha dowladnimo soomaaliyeed iyo dimuqraadiyeynta doorash doorashooyinka iyo sidoo kaleeto nabadeynta ugu dambeyntii guddigu wuxuu ugu baaqayaa bulshada soomaaliyeed in ay ka qeyb qaataan kaalinta kaga agaadan xaqiijinta iyo hirgelinta howlaha muhimka u ah doorashada laba kun iyo labaatanka maadaama ay tahay xuquuq ay lahaayeen oo ka maqnad oo maanta usoo noqotay guddigu wuxuu ilaahay ka baryayaa in musiibada cudur ee dunida haysata naga dulqaado naga badbaadiyo nabad iyo barwaaqana nagu noolaysiiyo aada iyo aadaa umahadsantihiin dabcan dhammaadka sanadka labada kun iyo labaatanka dalka soomaaliya wuxuu soo diyaarinayaa doorasho one man one voter ka gudaha doorashadaa sidee idinku isku diyaarsan inaad doorashadaa qabtaan horta doorashadu waa doorasho qof iyo cod ah ma aha one man and one vote arrintaas iska sax qof kasta oo soomaaliya xaq u leh inuu galo doorashada waana xuquuq u soo noqotay guddigu wuxuu jiraa ku dhowaad shan sano maalintii eh, qolkan lagu wareejiyo oo aan xasuusta maalintay ahayd oo sagaal qof uu ka koobnaa ilaa hadda uu kor u dhaafay boqol iyo toddobaatan howlwadeenno wuxuu u diyaar garoobayay siduu laba kun iyo labaatanka labaatan iyo kowga doorasho u qaban lahaa intii la doono aan ku kalsoonnahay inay u diyaarsan yihiin farsamo ahaan inay doorashadaas qaban karaan
gudoomiso waxaa jira meelaha dowladda federaalka soomaaliya aysan gacan ku qoynin oo shabaab gacan ku hayaan sidoo kale meelo siyaasiyan oo gacan jira sida soomaaliya oo kale dad soomaaliya joogaan dowladda soomaaliya dad ay soo doortaan inay ka dhex arkaan rabaan dadka halkaas degan sidee doonaysaan inay wax ku doortaan Een, baarlamaanka qaranka aa u xil saaran inuu soo saaro sharciga doorashada uu soo ansixiyo sharciga doorashada waa la soo saaray baarlamaanku labadiisa aqalba waa soo gudbiyeen madaxweynuhuna waa soo saxiixay waxaa kaloo la cayimay si loo dhaqangeliyo uu u dhaqangalo qodobo su-aalahaas ay weydiinaysid ay ka mid yihiin waxaana loo xil saaray guddi isku dhaf ah oo baarlamaanka uu soo saaray waxaanan ka sugaynaa ilaahay idankiis inay shaqadooda u ay galaan ay gutaan waajibkooda wada shaqayn aada u dhowna ay nala yeeshaan
gudoomiye aad waa mahadsantahay waan kaaga mahadcelinayaa Eh, waxaa rabay soomaalidu badanaa way wada baxaan dadku badanaa wada ajnaabadii waxaa jiro dowladda gaarkaana etoobiya iyo kenya oo kale waxay ku xarisan ku qabtiin ayagana maxaa naga qoraysa
Een, doorashooyinka adduunka waxaa jiro nidaam la dhaho dadku inay ka codeeyaan ayagoo maqan een, meelaha ay joogaan inay ka codeeyaan dowladaha sameeya arrintaas aaday u kooban yihiin oo aaday u yaryihiin waana dowlado aada u horumaray dhaqaalo badanna leh een, ee, imkaaniyaad u fududeynayo oo badanna leh annagoo soddon sano dagaal kusoo jirnana meeshaan ognahay maanta adduunka meeshaan ka joogno een, waa la ogyahay kuwa naga waaweyn oo naga dhaqaalo badan oo naga dhismo fiican aan dadkooda dibadda jiro oo qaxeyn oo tiro badan aysan u suuragelin inay eh, codeeyaan annagana hadda waqtigan xaadirkaa een, een, ma noo waxaan noo suuragelinaynin awooddeenna iyo tabarta aan leenahay in dadku ay codeen marka qof kasta oo soomaali muwaadin soomaali ah waxaan ugu baaqaynaa inay yimaadaan inay isdiiwaan geliyaan inay codkooda dhiibtaan
dadaalkuwa muujay daryeela aqoonta dalkaaga u faydan iyaga dooro
taasi waxay ahayd gudoomiyaha guddiga doorashooyinka xaliimo ismaaciil ibraahim xaliim yerey oo soo dhoweysay ansixinta sharciga doorashooyinka markan waxaan soo gaarnay qeybihii dambe ee barnaamijka doorasho waxaan idinka tegaynaa maanta heesta uu ku luuqeeyo bashiir cali xuseen inta aan ku kulmi doono barnaamijkan kan xigo sidaa iyo ammaan allah
soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi Somali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meel bay ka warabteen bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maaranta milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaaba micnahoodu wuxuu yahay milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan